saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka liyu boolis ee tababartay dowladda xabashida itoobiya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sare u qaadeen afduubka ka dhanka ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida itoobiya maleeshiyaadka liyu boolis ayaa kolkii hore waxa ay dadka ugu daadan jireen guryaha balse hadda waxa ay samaysteen maleeshiyaad kale oo bastoolado iyo afxir wata kuwaasoo qofka halka uu joogo u tagaya una sheegaya inuu soo raaco haddii uu qofka isku daya inuu diidana ay dilayaan shabakadan ayaa waxa ay leeyihiin xabsiyo ayaga u gaar ah oo ay geynayaan dhallinyarada ay ka afduubteen deegaanka kadib markii ay xabsiyada qarsoodiga ah ay geeyaan dhallinyarada ayay maleeshiyaadkan u geystaan tacdiib iyo jirdil xooggan waxa ay leeyihiin in ka badan kow iyo labaatan xabsi oo ay ku tacdiibiyaan dadka maleeshiyadan ayaana majaraha u haya shan xubnood oo lagu kala magacaabo abuukar cabdiraxmaan xuseen qaasim iyo shariifka sargaalka ugu daran ee jirdilka iyo tacdiibka u geysta bulshada deegaanka ayaa lagu magacaabaa shariifka sanadihii dambe magaalada jigjiga ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa waxaa kusoo badanaya afduubka iyo dilalka qorshaysan ee loo geysanayo dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi